asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee waxyaalaha farada badan iyo dhacdooyinka farada badan ee adduunka ka dhaca iyo kuwa agaheenna ka dhaca iyo kuwa noloshila deriska iyo kuwii lasoo dhaafay iyo kuwa inala khayrka ah intaba waxay nooga sheegta waana xubinteenna murtida maanta oo tilmaamaha ay bixisaay mararka qaarkood ay noqdaan hogmaseegto kuwa aan surmaseegto lahayn oo aan hoggooda iyo yoolkooda midnaba siigin kuwaasoo ah kuwa aan laangariirta ku dhicin ee maskax degan iyo dhega fadhiya iyo caqli qiimaysan intaba ku imaada waa kuwo raadkeennana inoo ifiyo tooshka ku bixiya kobtaan hadda u soconnana tilmaan inaga siiya de sababtaa qofku meeshuu ka yimid hadduuse garanaynin meeshuu u socdana ma garan karo hawtulhamag ayuu noqon hayaa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkaas qayb ka mid a idamka iibe saad u ogtihiinba ereyga xabaal waad garanaysaan waa qabri qabrigu muxuu yahay waa guriga dhabta ee ruuxu ilaa qiyaame laga soo saaro marka uu geeriyoodo la geynay awowgeennii tobnaad ee dhintay xabaashiisi inaynu naqaano ayaa laga yaabaa oo xabaashii awowgeennii tobnaad ama labaatanaad inaynu garanayno baa macquula meeqo qarni waay kaba soo qaadba saddex qarni wey saddex qarni xabaashii hebel weeye xabaashii hebel ayay halkaa ku tahay adiguna haddaad sidoo kale noqoto dee saasuu kale un xabaashaadu saasay sii ahaanaysaa xabaashaadu marka waa tanta soomaalidu ay dhahaan dhulka qabri laba mitir aad ku leedahay laba mitir qabriga ayaad ku leedahay qabrigaas marka ilahay baa laga ducaystaayo ilaah cadaabul qabriga naga badbaadi ilaah naarta naga badbaadi ilaah qabriga naga beerbeer jannada ka mida nooga dhig ayaa la dhahaa wadaad baa marka waxaa lagu yidhi nin baa la aasay markii ninkii la aasay yaa la yidhi sheekhow inoo ducee xawaashi baa la kor taagan yahay ma ogtahay markaasuu mahmaah cajiiba ayuu sheegay duco dheerba iskuma wariirinin dadkiina way tuuran yihiin meeshii waana laysmaqlahayaa inuu wax u sheego ayuu rabaa waxaa la yidhi nawacdi duco keliya ma nawacdi baa leeyo nawacyi geli markaasuu yidhi waan idiin sheegahayaa hebel baan xabaallay saa leey haye ogaadu yidhi maanta xabaal iyo ninkeedii loo kala teg xabaal iyo ninkeedii loo kala teg intaasuu kusoo koobay warka xabaal iyo ninkeedii loo kala tegiye hala ogaadu yidhi tusaale marka xabaaliya ninkeedii loo kala teg maxay tahay dee xabaashan ma ahan meel sida dhagixii inta meel lagu dhigo in lagaa tegahaya ma aha waa laguu imaanhayaa malaa'igaha kuu imaanhaya su-aalaha lagu weydiinaya itixaam baad maraysaa nolol kalaa halkaa ka bilaabanayso noloshaa kaleento wax u tabaabushaystu yidhi xabaal iyo ninkeedii loo kala teg idinkuna sidaasoo kale unbaa xabaashiinna laydinku kala tegi doonaa oo idinkii xabaashiinna waa laydin kala tegi doonaa xumaan iyo wanaag wixi aad shaqaysateenna halkaasaad kula kulmi doontaan ayuu yidhi halkaasuu uga jeeday ujeeddadu wuu soo koobay erayg ee waana mahmaah aad iyo aad xisaab weyn u xumbaarsan xabaal iyo ninkeedii loo kala teg intaasuu ku soo koobay laakiin maxay tahay mid koobmi karta ma ahan keligeed baa buug laga qori karaa oo waxaa laga qori karaa waxa keli ah ee halkaa mahmaahda ku dhex dedan ayaa jawaan muggii ah balse waxay u baahan tahay fahan iyo balballaarsi iyo dhaqdhaqaajin ee uma baahno ee lacag laaluush baan qaatay iyo musuq maasuq baan ku shaqeeyaa iyo guri baan dhistay waagi aan xildhibaanka ahaa iyo waxbaan hafsaday iyo heer hebel iyo heer hebel baan isku diray iyo maanta marduuf qaada la ii qaado xaggaan mar hayaa hebel baan dooran rabaa iyo huuhaadaas kama shaqaynaysee waxay ka hadlaysaa xigmado waaweyn iyo tilmaamo cajiiba ayay ku tusaysaa mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eb waxaa la yidhi lafta baal taqaanaaye ma shiido lafta baal taqaanaaye ma shiido